bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo ee idiin haya rediyo jowharna waxaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo soo saaray go'aano adag oo ku wajahan amniga dalka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo qaybaha kala duwan bulshada oo ra-iisul wasaarihii hore xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble si weyn ugu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ciidanka booliiska oo mamnuucay qodidda kaawooyinka degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ka qayb galay furitaanka xarunta hay-adda niira ee magaalada gaalkacyo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuwooda ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhowaataan warkii oo intaasi ka faahfaahsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo saaray go-aano adag oo ku wajahan amniga dalka cabduqaadir cusmaan ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray goordhow ee shil jaraayad uu ku qabtay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya dawud awees oo weheliyey wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdullahi sheekh ismaaciil fartaag shirka jaraa'id ayaa lagaga hadlayey go'aamo culculus oo ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya islamarkaasina daarnaa ammaanka dalka waxaa waxyaabaha la go'aamiyey sida wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya warbaahintu u sheegay ka mid ah in aanaan hub lala geli karin garoonka diyaaradadan cadde magaalada muqdisho sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in ciddii guri ay leedahay fal amniga lidii ku ah lagu sameeyo in hantidaas ay la wareegi doonto dowladda sidoo kale wasiirka ayaa waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa go'aanada ka soo baxay golaha wasiirada oo ay qayb ka yihiin inaanan la faafin karin warar uu sheegay inay been abuur yihiin islamarkaasina dhaawici karo amniga ciddii tallaabo arrintaasi u qaada ama faafisana waxa uu sheegay in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan oo maxkamad lasoo taagi doono sida uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya bismi illaahi araxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horayn waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa ciidamada qalabka sida iyo howlgallada ballaaran ee ku jiraan ay ku baaxsanayaan khawaariijta goobo kala duwan oo dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ka mid ah maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bisha maarso sannadka labada kun shan iyo labaatan shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa ka soo baxay go'aanno culus oo aan jecelnahay in dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ay dhagaha u furaan kuwaasoo inta badan ka ratimi doonaan tallaabooyin sharci iyo ciqaabo kala duwan kow sida sharciyadii iyo xeerarkii hore u maray golaha wasiirada ku xusan waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toosa amaba si dadban iyadoo la isticmaalaya warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu xehana lala tiigsan doono tallaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago ciqaab adag oo sharciga waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalkhal lagu geliyo amniga dalka been abuurna la sameeyo labo waxaa taa la mid ah muwaadinkii u oggolaada gurigiisa rugtiisa ganacsi iyo gaadiidkiisa in lagu fulin doono oo lagu fuliyo faldembiyeed amniga wax u dhimaya waxay ka dhigan tahay adigoo si buuxda uga qayb qaatay falal argagixisannimo oo wax u dhimaya nabadgelyada qaranka sida ku xusan xeerka ka hortagga ee la dagaalanka argagixisada waxaa falalkan ka ratibmaya ciqaab adag oo waafaqsan sharciga iyo xukunno adag oo la mid ah kuwa lagu qaado argagixisada iyadoo tallaabooyinka ilaamaha amnigu qaadi doonaan ay ka mid yihiin la wareegista iyo qaramaynta hantida lagu geystay falalkaasi argagixisannimo arrinta saddexaad waxay noqonaysaa sidaan horeyba uga digi jirnay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka ay ka socdaan howlgallada lagu sifaynayo argagixisada waxaa mar kale dowladda federaalk ee soomaaliya uga digaysaa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada khawaariijta ku sugan yihiin maadaama dowladda federaalk ee soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka khawaariijta banaystay dhiigga shacabka waxayna howlgalladaasi u badan doonaan dhinaca cirka ugu dambayn amniga garoonka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaallala geli karin xayndaabka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambaynna shirarkaas soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa awaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay waad mahadsan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen roble ayaa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan gigada diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho loogu soo dhoweeyey si diiran iyadoo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka wasiiro odayaal dhaqan xildhibaano isugu jira maxaafid iyo sidoo kale mucaarad ay si isku mid a garoonka diyuuradaha aadan cadde ee muqdisho ugu soo dhaweeyeen maxamed xuseen rooble oo maalmahan ku maqnaa safaro kala duwan uu ku joogay qaybo ka mid a wadamada afrika gaar ahaan waddanka koonfur afrika maxamed xuseen rooble ayaa marka uu soo gaaray garoonka diyuuradaha aadan cadde waxa uu salaan la dhex maray xildhibaanadii kala duwanaa ee soo dhoweyntiisa u joogay garoonka kadibna waxaa loo gelbiyey qaybta v i b da ee garoonka diyuuradaha aadan cadde halkaas uu kula hadlay warbaahinta xildhibaanadii iyo sidoo kale wasiiradii goobta ka hadlay ayaa si isku mid a u soo dhaweeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyagoo sheegay inuu yahay badbaadiyaha dalka oo xaalad adag ku jiray ka saariyey una diray waddanka doorasho waxaana sidoo kale ay sheegeen in maxamed xuseen rooble uu mudan yahay ixtiraam iyo qadarin ra-iisul wasaaraha taarikhda uu waddankan ku leeyahay algankii dheeraaha uu soo maray badbaadada dalkan uu badbaadiyey maantana aan rabno biidni illaah inaan muxuu ahaa ku dadaalkaas faraha badan iyo wixii uu qabtay mudnaanteedii inaan muxuu ahaa aan kusoo dhaweyno ra-iisul wasaare waddankaadi kusoo dhawow waxaan maalmahaan maqlaynay xoogaa xoogaa yaroo sheegasho ah oo muxuu aha ra-iisul wasaaraha marin xumaa arrintaasna annagoo xildhibaanadii waxaan diyaarunaha ra-isul wasaare ciddii mas-uuliyaddaas ay yeelato haddana in lala xisaabtamo maxaa yeeley waddankan waxaad ku leedahay sharaf badan iyo karaamo waxaa lagaa sugaya haddii alla idmo waddankii colaado iyo waxbaa ka bilowday garab istaagaada iyo sidii cadowga maanta dal kusoo duulay runtii meesha looga saari lahaa loo garab istaagi lahaa muxuu ahaa dowladda iyo shacabkaba insha allah looga dhidhi lahaa xumaanta iyo runtii kuwa isku dayaya ra-iisul wasaare soo dhowow waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay inaan kugu soo dhoweyno dalkaagii hooyo annaga oo runtii cabirayna ixtiraamka qadarinta iyo qiimaha aada u leedahay ee dadkaaga iyo dalkaaga marka labaad ra-iisul wasaaruhu waa ra-iisul wasaare runtii dalka soo hogaamiyey marxalad aada iyo aada xasaas u ah ee runtii guulo waaweynna ka soo hooyey dowladnimada iyo sharafka iyo maqaamka fiicanoon maanta haysanana runtii bacdallaahi ee dadkii soo daadejiyey oo na soo gaarsiiyey oo si nabad ah runtii u suurtageliyey in lagula kala wareego xukunka si dimuqraadi ah marxaladaasuu hogaamiyey intuu nool yahay marka dadka soomaaliyeed wuxuu ku leeyahay ixtiraam wuxuu ku leeyahay qadarin iyo xushmad taas ayaana runtii dadkan maanta qiimaha badan oo labeentii ah taas ayaa meesha keentay maanta waxaan aada ugu faraxsannahay inaan qayb ka ahaano soona dhoweyno ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ah nin haliyey ku sultan aabbaha dimuqraadiyadda runtii ku sultan dowladnimada maanta annagu aan sharafta aynoo tahay inaan hoggaan ka noqono wasiiro ka noqono iyo guud ahaanba dowladnimadaba maanta aan annagu qaybta ka nahay xubnaha ka nahay sida sharafta le suurtogeliya xukunka in lagu kala wareego ka shaqeeyey dalkan badbaadadiisa abaal iyo mataqaana ergo badan gashtay ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku yidhahdo ra-isul kusoo dhawow magaaladaadii kusoo dhawow dadkaaga iyo bulshadaada ku jecel intaanoo xildhibaanoo labeynta xildhibaanada ah siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka inay isugu soo yimaadaan xilligan oo aad dareemi karto marxaladda qoraxda kulushahay yacni waxaad fahmaysaa maqaamka aada ku leedahay iyo abaalka ee bulshada soomaaliyeed aada ku leedahay qeyb ka mida inay tahay waxaan rabaa hadalka nuxurkiisa iyo wixii dardaaran ahaaba odayaasha waxaa inooga filan ugaasiyada xildhibaanada waxaan rabaa uun keliya aniga kelmadeeda inaan kusoo koobo soo dhaweynta ra-isul wasaaraha ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen rooble ugu dambeyn hadalka qaatay ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in hadda waddanka uusan lahayn mucaarad iyo muxaafid maadaama xaalad adag uu waddanka ku jiro wuxuuna sheegay in si isku mid a bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay inay ugu soo wadajeystaan dagaalka ka dhanka al-shabaab waxuuna ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee maanta loogu sameeyey garoonka diyuuradaha aadan cadde inaan idinkaga mahad celiyo sida sharafta leh ehelnimada leh saaxiibtinimada leh soomaalinimada leh ee aada ii soo dhoweyseen ilaahay ajir ha idinka siiyo waa bil rabadaan ah insha allah dhammaanteenna waa wada guulaysan doonaa insha allah midda kale aan rabo inaan sheego dad badana amiin jeesow muu hadla leeyihiin anaa u hadlay amiin jeesow waa saaxiibkay maantay muxaafid iyo iyo mucaarad iyo mid kaleo ma lahan xaalad adag oo dalka ku jiraa qof kastoo soomaali ah oo halkan fadhiya qof maqanba waa uu ogyahay dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab iyo khawaarijta oo ay ka kala socdaan puntland iyo hirshabeelle iyo gobolladan kaleo hadda laga cabsi qaba inay ka bilowdaan dhammaanteen waxaa waajib naga saaran yahay inaan arintaas ka hor tagno annagoonan eegaynin meesha aan kala joogno waa run wax waa jiraan dhaliil waa jirtaa bini aadanaa leeyahay qof nadiifa ma jiro qof kasta waa wuxuu leeyahay in qof kasta wuxuu leeyahay qaladaad dhammaanteen arintaas waa ka simannahay marka waxaan leenahay aan hore uga soconno arrintaan hadda taagan aan ka hortagno gacmaha isqabsanno haddii aanan ka hortegin yaa xukumaynaa dhammaanteen amiir amiin jesi waan weydiinayaa halkuu ka hadli doonaa hadday shabaab halkaan soo galaan meel laga hadli doono ma lahan marka dhammaanteen garbaha aan isqabsanno ha laysku sabro dhammaantiinna dhammaantiina mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay aada iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa sida diiran kalgacalka leh iyo walaaltanimada leh aad iisoo dhaweysaan iisoo dhaweyseen insha allah gaargaarna waa isku wada arki doonaa guudguud ahaanna waa isku wada arki doonaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa mamnuucay qudidda kaawooyinka degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir abshir cabdulaahi ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray waa kaawada degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxaana ay u dhowdahay dhanka xeebta goobtan ayaa ahayd meel laga qodo kaawada waxaana laga qaadi jiray ciidda lagu dhiso guryaha haddaba booliiska soomaaliya oo halkan yimid iyagoo ilaalinaya badqabka shacabka waxa ay mamnuuceen in maanta laga bilaabo halkan kaawa laga qodo waxay tilmaameen booliiska in dhibaatooyin kala duwan dadkii qodayay kaawadan iyo sidoo kale shacab dhib uu ka soo gaaray afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinkii halkan ka dhashay iyo sidoo kale go'aanka booliiska ka soo baxay waxaan rabnaa maanta waxaynu joognaa degmada cabdicasiis gaar ahaan waaxda neera oo dhowr jeeroo horay arrimaheeda aan ka hadalnay oo awaamiir kala duwan ay ka soo baxeen waxaan rabnaa sida dhabarkeyga ka muuqataa oo ay kaamirooyinkiina qabteen waxaa halkan laga qoray hog oo ay baabuurta carigedisyada iyo dadka dhismaha ka shaqeeya ay cara halkan ka qaataan taa oo keentay inay ku dhibaatoobaan ku dhibaatoodaan dadka deggan halkaa ee uu soo dumo dhowr maalmood ka hor waxaa halkaa ku geeriyooday muwaadin soomaaliyeed laba kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii uu soo dumay buurkaas weyn oo ay ujeedaan bulshada soomaaliyeed ay degan tahay dhammaan gaadiidleyda iyo cid walba oo ka shaqaysa kaawadan waxaa lagu amray inay joojiyaan maantana mar labaadaan ku celinaynaa marka si ofishal ah waxaa loo joojiyey inaan kaawo laga qodi karin waaxda neera ee degmada cabdicasiis eryadan idin muuqata gaarigii lagu arko iyo shakhsigii lagu arko inuu cara ka qodaya waxuu mutaysan doonaa tallaabo sharciga waafaqsan sababtoo ah bulsha dalanyaraa degan halkaas haween walba saqdhaca waxaa loo soo sheegaa inuu dhinac ka mid a buurka sii dumaayo muwaadin soomaaliyedna uu ku dumay ku harqamay caradii gudaheeda uu ku dhintay kuwo kalena labaana ay ku dhaawacmeen si emergency hospitaalka loola cararay sidaa darteed gaadileydii iyo dhammaantood cid walba oo ka mas-uula dhismaha meeshaan dadka carada ka qota waxaan leenahay waa la joojiyey waa mamnuuc cara lagama qaadi karo lagama qodi karo baabuur soo geli karaana male kii lagu arkaana tallaabo sharciga waafaqsanaa laga qaadi mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa ka qayb galay furitaanka xarunta hay-adda niira ee magaalada gaalkacyo darsaaq maxamed ayaa warkaasi gaalkacyo ka soo diray hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka oo maalmihii lasoo dhaafay ku howlaneyd furitaanka xarumaha hay-addu ku yeelanayso deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa xalay gaalkacyo lagu qabtay kulan ku saabsan soo dhoweynta wafdiga ka socda niira iyo furitaanka xarunta cusub ee hay-addaasi kulankan waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan galmudug maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo duuqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayaana sheegay inay ka degmahaan aada ugu faraxsan yihiin in gaalkacyo laga fulo xarunta hay-adda niira
waajibaadkiina saarnaa shaqooyinkii intii badnay oo soo qabanay xaafiiskii oo diyaarsan xobnihii loogu talagalay inay shaqada bilaabaan ee reer gobolka mudug ama reer gaalkacyo ahaa oo ragaa runtii agtiina miisaan culus ku leh oo iyaguna ku biira hay-adda goobjoog ah caawa fadhiya madaxdii wafdigi noo yimid caawa waxaan leenaha halka ku soo dhowaada u qaabilsanaa hay-adda aqoonsiga qaranka galmudug cabdicasiis aadan xaashi ayaa sharaxay muhiimadda kaarku u leeyahay muwaadiniinta soomaaliyeed dhammaantood hadda lama yaqaano laakiin waxaan rabnaa inay kulligood soomaaliyad isu aqoonsadaan si dhab ah oo aan muran ku jirin sida keliya isku aqoonsan karaan ay tahay ay dhiiga ay bixinaysa hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee niira loo soo gaabiya magaceeda oo annagu aanu galmudug wakiil looga nahay ilahay idinkii qof walba waa gaari doonaa xubne ka socda ururada haweenka ee dhallinyarada ayaa iyagu bogaadiyey dadaalka loogu jiray in qof kasta oo soomaaliya uu helo kaarka aqoonsiga muwaadinimo ay bixi- aad samaysaan miidiyaha soo gelisaan maanta miidiyaha xogtiina lagala socdaa tiraahdaan imaada wax lacaga idinkama rabo dhowrkan bilood ma frio mise waa gebigiisu baa frii ya ilaa bil miya ilaa abriil dee ilaa abriil gaalkacyo dhan mudan meyer waxaa rabnaa tala abaabulo friigaas inaa ka faa'iidaysan oo dadku lacag ka bixin bishii barakaysanida soogna meeshaan quruxda badan ee lagu dahafuraayo caaway ee aqoonsiga aydhiiga dowladda soomaaliya ay noo soo gaarsiisay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa
haddaanna ururka haweenka koley haween isdiiwaan gelin doona nimanka way yaraan doonaane haweenka anagu ballan qaadan inaan wacyigelino qof walba door ayuu leeyahay waxaan rabaa doorkiisa inuu ka muuqdaan rabaa garaad cabdiqani oo ah isku xidhaha hay-adda iyo maamulada dalka ayaa dadweynaha ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan oo ay kaararka qaataan kaarka national idga ah dadku hal dhinac bay wax ka fiiriyaan ma ahan keliya in doorasho lagu gelayo kaarku wuxuu u doorasho keliya ma aha ee, dhammaan wax walba oo uu qofka muwaadinka u baahan yahay baahidiisa hadday tahay horumar hadday tahay amni intaba qayb buu ka yahay
kulankan soo dhoweynta iyo isagootinta isugu jiray ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamanka dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka mudug iyadoona gunaanadkii uu soo xidhay wasiirka wasaaradda amniga galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe
Een, waxaan leenahay akhyaaray een, shaqadan tiimka niir ay u yimaadeen waa shaqo muhiim ah dalkoo dhan bayna muhiim u tahay reer gaalkacyana si gaaray muhiim ugu tahay hadday noqoto amnigooda hadday noqoto muxuu ahaa shaqa ahaan hadday noqoto wax kasta oo baahida qofka bini'aadanka uu ugu baahan yahay in la aqoonsado inuu soomaali yahay ayaa muxuu ahaa eh, kaarkan u fududaynaya doorasho doorasho iyo waxaas iyo shuqul halkaha warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jowhar markana warka dibadda muwaadiniin u dhasha maraykanka iyo british oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa hotel uu ruushka weerar ku qaaday madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay in dad muwaadiniin maraykan iyo ingiriis ah oo ka socday hay-adaha samafalka ee ka mid ahaayeen dadkii ku sugnaa hotel ku yaala magaalada qarqi ee dalka ukraine oo uu ruushka weerar gantaal ah ku qaaday qoraal oo bartiisa telegramka uu soo dhigay zelenski ayuu ku sheegay dad samafalayaal oo ka kala socday dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ay ka mid ahaayeen dadkii waxyeeladu kasoo gaartay gantaalka uu ruushka kusoo tuuray hotelka ku yaalay qarkiif warkii habeenimo aad kala socoteen radio jowr dhegeystayaal waa naga intaa